dhalinyaradan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa isku xilqaamay inay ololo nadaafadeed ka sameeyaan xeebta lido oo inta badan ay dalxiis iyo dhabaal u aadaan bulshada taasi oo keentay inay hoos u dhacdo nadaafadda xeebta lido qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya ololaha nadaafadeed ee ay sameeyeen ee waxaa ku dhaliyay iyaga oo ugu baaqay bulshada in lagala qayb qaato bilic soo celinta magaalada muqdisho qof walba asaa imaado si wakhtiga uu fursad helo ka qayb qaato taas xataa waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a arday daraasaadka sare halkan dhigtaan hadda xiso usii socdaan hal saac ka hor inta aan xisada gelin halkan imaadaan ollah nadaafad wax nagala sameeyo yacni say u dhiiran yihiin waa dareemi kartaa qof galaasle ina halkan imaato nadaafad samayso wacyiga bulshadeenna waxweyn in iska bedelaya ayaa muuqanayso xeebteenna bilicdeeda waxweyn in iska bedelaya muuqanayso subax walba labiyi toban saac halkan imaanaa si joogtaa u nadiifinaa fariintan keliya maahan in wax xeebta ku kooban dhalinyarada hadda annaga naga mid waxay bilaabeen xaafadaha ama degmooyinka qaybo ka mid inay nadaafad wacyigelin ka sameeyaan sida degmada shangaani degmada boondeer yaaqshid oo aad aragtaan waa in ay arkaan tiin ejirka amba da'da dhexe ee dalkeenna intii ay ku mashquuli lahaayeen in ay meelaha fadhiisto waxaan rabaa inaan inta ogaga faa'iidaysto fursaddan inaan baaq u diro ummadda soomaaliyeed baaqaasoo ku aadan inaan baranno iskaa wax u qabso isxilqaanka iyo inaan baranno inaan shaqo joogtayno iskaa wax u qabso waalidkeenna waa soo qaban jireen iskoollada aan aragnay iyo isbitaallada aan aragnay qaarkood ay dudumeen laakiin aaaarkooda oo muuqdo qaarna weli la isticmaalo waxaa lagu dhiso waddankan ilaahay khayra siiya madaxweynaheenna hore maxamed siyaad bare wuxuu ku dhisay ummadda soomaaliyeed iskaa wax u qabsiya isxilqaan